baabu lqadaa'i cala alghaa'ibi waxau halkan sheekhu inooga hadlayaa xukunkii la xukminayay qof maqan oo ama ka maqan beledka iyo magaalada ama majliska iyo goobtaa ka maqan ma markaa isqarin ha ku maqnaado ama awood sheegasho ha ku maqnaado midku doonaba ha ku maqnaadee huwa xukunkaa ninka maqan la xukminayaa jaa-izun waa bannaan yahay in kaana in wujida bayinatun haddii markhaati la helo oo waddacaa uu sheegtay almuddaci ka sheeganayaana juxuudahu inuu diidan yahay fa in qaala hadduu yidhaha huwa muqirun waa qirtayey lam tusmac la maqli maayo bayinatuhu markhaatigiisaa la maqli maayo ee wain adlaqa haddii u idlaaqana fala saxu annahaa tusmacu waa la aqbalayaa wa annahu laa yalzamu ku waajibi maayo alqaadi qaadiga nasbu musakharin loo yari inuu u qabtaa waajib kuma yunkiru cala alghaa'ibi kaa maqan dee xaggiisa ka inkira wayajibu waxaana waajib an yuxallifahu inuu dhaariyo bacda albayinati markhaatiga dabadeed ana alxaqa haabitun xaqu inuu ku sugan yahay fii dimatihi kaa dimadiisa waqiila waxa la yustaxabbo waa sunana waa layihi wayajriyaani labadan qowl waxay ku dureerayaan fii dacwaa calaa sabiyin aw majnuunin lagu sheeganayo sheekhu waxa uu yidhi ninkaa qaa'ibka ah ee maqanina dacwadda loo sheeganayaa waa laba qaybood inuu sheeganayo ninkii saaxiibulxaqa ahaa iyo inuu wakiilkiisi sheeganayo labadaa qaybood bay u qaybsantaa markaa qaybta marka uu ninkii saaxiibulxaqa ahaa sheeganaya ayuuna soo horaysiinaya marka wakiiluu samaystee wakiilkiisu uu dee ku dacwinayana wuu inoo dambaysiin doonaa marka wuxuu sheekhu yihi huwa qadaha iyo xukunkaa qof baqan la xukumaa jaa-izun mid bannaan weeye marka la helo dee shuruuddan soo socota maxaa yeelay waxaa jirtay xadiid cumar bin khadaab uu nin yidhi ninkaa uu ninkaa maal ugu sugnaaday falyaatinaa qadan war beritaha noo yimaada buu yidhi cayna maalkiisa ayaanu iibinaynaayoo dadkii daynta ku lahaa ayaanun u qaybinayna ninkaasina ugu maqnaa waxaa kaloo jiray xadiidkii gabadhii abi sufyaan uu rasuulku sala allahu alay slam ku yidhi markay tidhi ninka abu sufyaan laydhaha waa nin bakhayl ah oo waa nagu yar cidhiidhiyayaa dee xaggii nafaqadii iyo arrimihii wuxuu rasuulku yihi khudii maa yakfiiki wa waladiki bilmacruuf waxaad ka qaadataa wax adiga iyo ilmahaagaba kugu filan si wanaagsan uga qaada buuhi xoolihiisa waxaanay leeyihin waa xukun rasuulku ninkeedii uu xukumay isaguna wuu maqnaa fatwana may ahayn iyo masale uga jawaabay une xukun bay ahaydoo dee haddii ay fatwo tahay wuxuu odhan lahaa laki an taakuda waxaad leedoo kuu bannaan inaad qaadato laakiin amar buu siiyey iyo fulino wuxuu yidhi qaado kaa dee ninka muftiga ahina waxuun buu sheegaayo isagoo amar iyo fulin dee ma raaciyo markaa ninkaa qaa'ibkee maqan xukunkiisaasi wuu bannaan yahay midda labaad waxaa la leeyahay haddii aan dee qofkaasoo maqan aan xukunka la fuliyeen dee qof waloo xaq lagu leeyahayba meesha ayuunbu ka tegi lahaa dabeetana xaqba cidimay kala qaadateen ayaa la yidhi haddaba shuruuddii lagu aqbalayay ayuu halkan nooga gelayaa sheekhu layskama aqbalo una shuruud baa lagu aqbalaa waa in kaana in wujida bayina haddii meeshaas uu markhaati jiro weeye waa marka ninkan mudducigii waxaanu sheeganayo uu caddeeyo qadarkiisa noociisa sifadiisa yidhaahdana waan doonayaa xaqayga isla markaa bayino iyo markhaatina ay jirto walow shaahid iyo dhaarba ha ahaatee hal markhaati iyo dhaarba ha ahaatee wayna meeshaa jirtaa maxaa yeelay dee dacwaddan waxaa looga jeedaa in xaqii lagu sugo dee xaqina wuxuu ku sugmayey saddex arrimood ayuu xaqu ku sugmaa iqraar yamiinu lmarduuda iyo bayina saddexaasuu ku sugmaa inuu qofkii loo sheeganayay qirto inuu inkiro oo yamiinu lmarduuda la sameeyo kii mudciga sheeganayay uu ku dhaarto in markhaati jiro meeshii imika labaa ka maqan iqraar wuu ka maqan yaho ninkii meesha ma joogo yemiinu lmarduudana meeshii ma taalloo dee ninkani markuu inkira dhaartana u diidaa baa lagu soo celin lahaa marka waa in marka la dhegaysanayo meeshaa ninkaasi markhaati wataa nin maqan marka wax loo sheeganayo ninka u sheeganaya waa inu caddayntiisii wataa haddaanu caddayntii haynin laga dhegaysan maayo daca lmuddaci weliba mudduciguna waa inuu sheeganayaa juxuudahu inuu diidan yahay xaqa ah si ay dacwadu u ansaxdo markhaatigana loo aqbalo loo dhegaysto markhaatigana waa inuu yidhaahdaa qaadiyow ninkaasi iimano ogola qaadiyow nin maqan baan xoolo ku leeyahay markhaati waan u haystaa ninkaasina waxaygaa ma ogola waa inuu yidhaha waddaca uu sheegtana almuddaci in kaana bayina oo waddaca almuddacina uu sheegtay juxuudahu ninkaa lagu leeyahay inuu xaqaa diidan yahay waxba markhaati u keen la odhan maayo inuu diidan yahay maxaa loo shardinayaa inuu diidan yahay ila waxaa loo shardinayaa goormaa markhaati loo baahdaa waxaa markhaati loo baahdaa cinda aljuxuud dacwadda asligeeda a qaabu socodkeedu waxa weeye ninka mudducigiisa aynu soo marnay markuu wax sheegto ninka muddacalayga baa la weydiiya laydha bar waxaanaad sheeganay waxaasaa laguu sheegtay ka warran hadduu yidhaahdo waan ogolahay miyaa la yidhahdaa war hebelo markhaatiyadaadii keen qofkiiba hadduu ogoliyuu le waxa waa laygu leeyahy markhaati looma raadiyo waa kuwa nimanka reer miyigaa ee garta aada u yaqaana ayaa markay hadlayaan waxay dhahdaan kaa anaa furay oo layguma furo markaasuu haddana meel kale ka dusiyaa yani markhaatigii uu weecinaya dabeetana wuxuu doonaya haddana meel kale intuu markhaatigii ina iska joojiyo inuu haddana meel kale ka fadgudiyo kaa anaa furay oo layguma furo buu leeyahy marka waxaynu leenahay ninka maqan marka markhaati loo soo ogayo wax loo sheeganayo waa inuu ninka mudducigii sheegtaa inuu inuu diidan yahay fa in qaala huwa muqirun hadduu yidhaahdo wuu qirsan yahay lam tusmac bayinatu markhaatigiisaa la dhegaysan maayo dee maxaa yeele markhaati nin diidan unbaa lagu dhegaysan jiray waa ku ogolaya soo maa dee hana wareerin orod ka doonan weeye marka waxba markhaatina la dhegaysan maayo xataa waxaan dhegeysa hadduu yidhaahdo waa ogol yahay waxaan se aan aan markhaatiga u taagaya dee waxaan ka baqanayaa inuu inkiro laga dhegaysan maayo waxa la ninkani hadduu ku ogol yahay ka doono waxau sheekhu uhi wain alaqa ninkii muduciga ahaa dacwaddii wuu idlaaqa markhaati wuu haysta laakiin wuu idlaaqo wuu diidan yahay wuu ogolaya midnaba ma odhanin fal asaxu annahaa tusmac bayinadiisii markaa waa la dhegaysanaya bayinadiisii waa la dhegaysanaya daaniguna wuu diidan wuxuu leey mar haddaanu odhan wuu diidan yahay lama dhegaysanayo wa annahu laa yalzamu alqaadiya wuxuu leeyahay sheekhu alaazim asax waxa weeye inaan qaadiga ku waajibaynin nasbu musakharin musakar loo yar inuu u qabta waxba waajib maaha yunkiru cala alghaa'ibi oo kaa qaa'ibka wax loo sheegay inay kolkiisa ku inkiro oo yidhahda waxba kuma lihid macnaha wuxuu leeyahay waajib maaha mar haddii nin maqan wax loo sheeganayo in qaadigu nin loo yaro u qabto ou yidhaahdo war ninkani ninba wuxuu sheeganayaa hebelow adigu ninkii iska dhigo markuu dhaa waxaa iyo waxaasaan u sheeganaya waxba kuma lihid dabeetana markhaatiga markaa inkaarka ha lagu bineeyo oo halkaa ha lagu dhiso waxba taasi waajib maaha buu leeyahy oo waxaa laga ordayaa aarbuu ninkani dee waxanba qirsan yahay loo yarkana waxba kama oge dabeetana u beenaalo noqda waxba kuma lihid markuu dha aarba qirsan yahbo lagu leeyahay marka waajib maahada waxaynu ka fahmaynaa way se iska banaan tahay waxay leeyihin imaamku mukhayar buu yahay inuu loo yar u sameeyo in kale loo yarka hadda muxaami baa la yidhahdaa luqada casriga laakiin beriga hore musakar waa kaa la sakira dee la yidhi hawshaa qaban weeye saanigu wuxuu leeyahay asaxa ka horjeedaa laazim weeye si bayinadani ay dee calaa inkaari munkirin u noqoto nin diidan diidmadiisi markhaatigu ugu dhaco waa in nin lasoo taagaayo qaadigu sameeyaa u dha ninkaa waxba kuma lihid wayajibu an yuxallifahu bacda albayina ana alxaqa haabitun fii dimati waxaa kaloo waajiba buu leeyahy qaadiga waajib ku ah inuu dhaariyo ninkan mudduciga yamiin alistidhaar waxa la yidhaahdo bacda albayina intuu markhaatigaa soo ogay ee la tacdiiliyey intaan xaqa loo siinin waa in lagu dhaariyaa ana alxaqa xaqanuu ninkan u sheeganaya haabitun fii dimati inuu kulleeyahu dumadiisa u saaran yahay ilaa imika oo ay waajib ku tahay inuu dhiibaan macnaha bacdamaaba haddaanu ninkii joogin markhaatina meeshii uu ku istaagay dee waxaa laga yaaba markhaatigani beri hore inuu ogaa laba arrimood baa soo bixi karta inuu ninkani wixii iskaba bixiyeyba markhaatiyaduna aanay ogeyn inay tii hore un ka markhaati furayaan amaba uu kaba daayeyba labada arrimood baa soo bixi karaa bacdamaaba aanu ninkii joogin markhaatina ku furay waa in loo raaciyaa dhaar odhanaysaa wallaahi wixii weli ilaa imikadaa waan ku leeyahay waxaana waajiba inuu isiiyo waxay ka saaraysaa markaa meesha inuu ama ka saamaxay ama uu siiyey ayay meesha ka saaraysaa dhaartaas marka waa waajib weeyaan buu leeyahay in sidaa loo dhaariyaa waqiila yustaxabu qiila wuxuu leeyahay maya taxliifku dee waa iska sunne maxaa yeelay dee haddii uu kaba qaatayba ama uu kaba saamaxayba dee iminkana lafteeduu dacwad ku soo oogi karaa isagii laftiisii uu tadaaruki karaa uu haleeli karaa buu leeyahay wayajriyaani labadan qowl waxay ku dureerayaan fii dacwa calaa sabiyin aw majnuunin labadan qowlaynu sheegnay waxay ayana ku dureerayaan sheegashada loo sheeganaye ilmo sabiya ama qof waalan waxaa la mida qof dhintay oon waaris khaasa lahayn qof dhintay oon waaris khaasa lahayn maxaa yeelay kaa sabigaa iyo ka majnuunkaa mid waliba dee tadaarug ma samayn karayo oo wixii kama daba tegi karayo markaa marka qof sabiya wax loo sheegto ama majnuun wax loo sheegto ama mid dhintay wax loo sheego isla markaa markhaatina lagu soo oogo waxa lagama maarmaan ah inuu qofkii dhaar kusii maro ayaa laga maarmaan ah haddaba waxaynu soo marnay halkan fi dacwa calaa sabiyin aw majnuunin markaynu kitaabulqasaame maraynay ee aynu ka sheekaynaynay dacwadda shuruudda ay leedahay wa inamaa tusmacu min mukallafin multazimin calaa mili baynu soo nidhi dacwadda waxaa laga maqlaa mukallaf baaliq caaqil ah sabi iyo majnuun midna dacwadooda lama dhegeysto calaa milihi weliba kala mudacaleyga la dacweynayaana waa inuu baaliq caaqila yahay halkana wuxuu inoo sheegayaa dacwo la dacweynayo sabi iyo majnuun waxaynu leenahay marka aan la aqbalaynin dacwadda sabiga iyo majnuunku waxa weeye marka weligooda uu joogo marka uu weligoodu joogo dacwadda weliga ayaa la dacweynayaa haddiise aan weligoodii joogin dacwadda la dacweynayo sabi iyo majnuun waxaa shardi u ah in markhaati loo haysto sida dacwaddii ninka qaybka ah oo kale la dacweynayey markaa haddii sabi iyo majnuun ay wax kaa galaan oo dacweynayso haddii weligoodii joogana weligoodaa la dacweynayaa haddii aan weligoodii jooginna waxa shardi dacwaddaa dhegaysigeeda waa inaad markhaati haysato ilan qofkii ma inkiri karayo isagu inkaar meeshii ma suurtogelayo oo sabigii ma inkiri karayo majnuunkana ma inkiri karayo waa inuu jiraa markhaati oo waxaa sabigaasaan ku leey majnuunkaasaan ku leey waxaas iga markhaatigaana waanu haystaa haddiise weligoodii meeshii tahay weligii baa weligii baa ka jawaabaya markaa weligii ayaa ka jawaabaya haddiise aan markhaati meeshaa loo haynin sabi ama majnuunna wax loo sheeganayo dacwaddaasi hayru masmuuca weeye waa mid aan la maqlaynin waayo waxaan loo maqlaynin markhaati ninkii mudciga wax loogu xukumaana ma jiro iqraar iyo inkaar ogolaansho iyo diidma midnaba sabigiiyo majnuunkii ka hirgeli mayso marka waxaa shardi ah in la sugo dacwaddaa waa la joojinaya inta ay ka baaluqayaan ninka waalana ka mihiirsanayo waa la joojinaya dacwadda ka dhintayna isagana haddii aanu waarid khaasa lahayn isna waxaa shardi ah in marka wax loo sheeganayo markhaati qofku uu haystaa markhaati waa inuu haystaa taasaa iyaduna shardigeeda maqalkeeda wayajibu an yuxallifahu bacda albayinati ana alxaqa haabitun fi dimatihi waqiila yustaxab wayajriyaani fi dacwa calaa sabiin aw majnuunin ayaduna labadaa qowlna taana way ku dureerayaan walow iddacaa hadduu sheegto wakiilun calaa gaa'ibin ayuu ku sheegtay falaa taxliifa wax dhaarini meeshaa ma jirayso halkan sheekh wuxuu inoogu sheegayaa waxau leeyahay haddii nin wakiila nin baa soo wakiishay nin maqan ayaa wuxuu soo samaystay wakiil cidda loo sheeganayaana waa nin maqan walow iddacaa wakiilun can ghaa'ibin nin maqan nin ka wakiila ayaa wuxuu sheegtay bixaqin xaq buu sheegtay uu ninkaasoo wakiishay leeyahay calaa haa'ibin mid beledka ka maqan baanu ku sheeganayaa markhaatigiina wuu soo taagay falaa taxriifa yeminulistifhaarka aanu dhe ha la raaciyo halkan maanta ma soo gelayso oo ninkaa wakiilkaa lama dhaarinayo e waxaa la siinayaa shaygaa uu wakiilka ka yahay uu ku dacwiyu markhaatiga usoo taagay waa la siinayaa isagana la dhaarin maayo maxaa yeelay shaksigu waxba kuma muto dhaar cid kale aslankeeda oo mid ogaada waxaa la yidhaahda dhaarta laa tadkulha niyaaba baa la yidhahdaa wax niyaabii ma gasho qofna qof kama dhaarto qof hebelow ka dhaaro midda labaad dhaar qof maray cid kale waxba uma sugto dhaaran qof maray cid kale waxba uma sugto haddii masalan imika nin dhintay wax loo sheeganayo dadkii warasadiisa ahaa markaa la qabsado kulligood waa inay ka wada dhaartaan hadduu mid ka midi ka dhaarto waxaa la sheeganayo isaga way ka hadhi kaa dhaartay intii kale laakiin waa lagu leeya dhaaran weyday markaa shayga dhaarta la yidhaahdaa cid kale waxuma sugto cid kalena wax kama rido walow xadara haddii uu haddaba soo xaadiro almuddacaa calayhi kii mudda calayhiga ahaa wa qaala liwakiili lmuddaci uu ku yidhahda abra'anii muwakiluka ayaa iga beri yeelay umira bitasliimi dhiibid baa la faray halkan masaladan waxay culimmadu yidhaahdeen waa mas'ala musta'nafa aan baabkan ka tirsanayn tacalluqna wax ka horreeya aan ku lahayn markaa wuxuu leeyahy walow xadara walow kaana xadaradaana bimacnaa kaanay ka macneeyeen oo walow xadara walow kaana almuddaca caleyh ninkan loo sheeganaya wa hadduu xaadiran yahay markaa nin maqan wakiilkiisii ayaa ku sheegtay ninkan wax loo sheeganaya maanta waa xaadir waxaase maqan ninkii wax sheeganayo wakiil leh dabeetana ninkii wakiilka ahaa ayaa markhaatigii soo taagay ey ninkii wax loo sheeganaya maanta mudda caleyhi waa xaadir ninkii mudiciga ahaa baa qaayib aho wakiil soo samaystay wakiilkii baa ninkii ku dacweyo dacwaddii ku sheegay wuu inkiray markhaatigii buu soo taagay markii markhaatigii uu soo taagay baa qaala wuxuu yidhi ninkii mudacaleygi baa liwakiililmuddaci ninkii mudiciga ahaa wakiilkiisibu wuxuu ku yidhi ha way jirtay waxaanad sheeganaysa imika uu kuu soo diray laakiin abra'ni muwakiluka war waxaanaad sheegayso waa kii iga saamaxay waxaanaad sheegayso wuu iga saamaxay buu yidhi umira waxa la fari kaa mudda calayhiga bitasliimi dhiibid baa la fari dhiibid ayaa la faray waa waxaan la sheeganayo u dhiib wakiilka mar haddaad qirtay waxaani horta markii hore inay jireen ninkana loo soo wakiishay marwaxa le mar hadduu markhaatina kugu furay waxaa la leeyahay dhiib ha dhowto adigu dee ka daba tag haddaad xujo haysato ha dhowto adigu ka daba tag laakiin maanta ninka wakiilka ee markhaatiga wata xaqan u dhiib la odhan maayo ninkii intuu imanaya bal iska hay mar hadday arrinkaasi soo gashay waayo waxaa la leeyahay waxaad adkaanaysaa xuquuqda in wakaalasho lagu oofsado markaa si aan baabul wakaaladaasi u oodmin ayaa la leeyahay mar hadduu wakiilkani markhaati soo taagay wuu iga wuu iga saamaxay iyo waan siiyey iyo waxa ka hadho bixi adigu shaygii markaad bixiso ka daba tagoo ninkii dib u dacwey markaa haddaad doonaysa adigu umira bitasliim waidaa sabata maalun calaa kaa'ibin markuu ku sugmo walahu maalun maal low leeyahay qadaahu lxakiimu minhu xakiimka uga guda wailaa haddii kale fain sa'ala lmuddaci hadduu weydiistay inhaal xaali xaaladda in la gaadsiiyo ilaa qaadii beledi lghaa'ibi ajaabahu uu ka yeeli fayunhi wuxuu gaadhsiiyen samaaca bayinatin markhaati dhegaysigeed liyaxkuma biha si ugu xukumo uma yastawi fii dabeedna wufiya almaal maalki aw xukman ayuu markaa gaadhsiin liyastawi fiiha si uu dee u oofsado wixii uga qaado walinhaa'una an yushida waa inuu markhaatigeliyo cadlayni bidalika wayustaxabu waxaana la suneeyay kitaabun bihi inuu qoraal ku sameeyo yadkuru fiihi wuxuu ku sheegi maa yatamayazu bihi waxa uu ku soocan yahay almaxkumu caleyh kan lagu xukumo wayakhtimu waanu shaambadayn wayashhadaani calayhi waxaanay ka markhaati kacayaan wayashhadaani labada markhaati calayhi ee waxaasay ka markhaati kacinan kara hadduu diido waxa uu sheekhu yidhi ninkii nin maqan baa xoola lagu xukumay waidaa asabata maalun calaa kaybin nin maqan baa maal ku sugnaaday oo lagu xukumay walahu maalun xaadirun dee xoolihiisina magaaladay ka buuxaan isagiina kaba soo qaad cergaaboo kaluu joogaa hargeysoo dacwaddii kaga dhacdayna xoolihiisii baa jooga qadaahu lxaakimu minhu xaakimku wuxuu uga gudayaa xaqan jooga ayuu uga gudaya waxba cergaaba iyo halkan ku maqan yahe lala sugi maayo misaalkeeni waxaa la odhan uun halkan ha looga siiya baa la odhan xaqiisa maxaa yile waa xaq waajibayo dee oofintiisina ay adkaatay ciddii lagu leeyayd xaggiisa in laga bixiyo xaakimka ayaa maqaamkiisa istaagayo markaa ka bixinaya waa nin xaadir oo kale hadduu diido isagoo jooga xaakimka ka qaadayay wa ilaa haddii kaa ninkii midh maala male wax maalaho meeshan u joogaa ma jiro fain sa'ala lmuddaci inhaa alxaali haddii uu ninka mudducigii weydiiso inhaa alxaali xaaladda in la gaadhsiiyo xaaladda in la gaadhsiiyo haddii xaaladdu ay tahay markhaati la dhegaystay keliya ama haddii xugun dhacay hadduu weydiisto in la gaadhsiiye ilaa qaadii beledil haa'ibi ka maqan ee wax lagu xukumay halkuu joogo qaadigiisa ii gaadhsiiya hadduu yidhaahdo ajaabahu sidaa wuu wuu ku ajiibaya hadduu yidhahdo qaadi usaw imaad xukumin bes aniga qoraaruniisi iyo amar oo qaadiga eregaabo un amar isiiyo arrinkaaga u gudbi hayga qaado qaadigaasi dee qaadigi qadihiina waa wax isku wada xidhan oo dadka muslimiintaa dee qadahoodii waa wax isku wada xidhan maaha nin waliba meel isagu madax kama aha oo wuxuu doono kama fuliye sida nimka waktiyadan daba dhacde dee waa dad isku wada xidhan oo is-ixtiraamayo diini ka dhaxayso oo wuxuu mid xukumo ka kalena waa fulinaya un ee isna hadal ka furi maayo marka hadduu yidhahda qaadiga beledkaa ninka maqani joogay ii gaadhsiiy haduu le u gaadhsiin fa yunhii markaa qaadigi wuxuu gaadhsiin samaaca bayinatin markhaatiga dhegaysigeedii liyaxkuma baya si ugu xukumo uma yastawfi lmaala maalkana uu oofiyo dabeed markaa wuxuu odhan waa marka aan xugun dhicina markhaati keliya unays wuxuu odhan waxaan dhegaystay markhaati caadile ayaa agtayda ninka hebel la yidhaahdaa inuu ku leeyahay hebel hebel oo halkaagaa jooga dee ku xukun oo ka qaad ba odhan waaye ow xukman ama xukun buu gaadhsiin hadday masaladu uu qaadigani hadduu xukumayna dee xukunkii buu gaadhsiin liyastawfiya si uu maalkii u oofiyo wuxuu odhan agtayda waxaa sugnaatay markhaati caadila ninka hebel la yidhahda inuu hebelka halkaagaa jooga ku leeyahay waxaa shaygaana waan u xukumay dee uga oofi buu odhanaya markaa marka horena waxayd markhaatigaysaan dhegaystay adigu xukun marna waxa weeye anigaa xukumeeye fuli weeye walinhaa-u haddaba gaadhsiinta sida qaadigaa loo gaadhsiinaya wuxuu leeyahay waxa weeye an yushida cadlayni bidalik waa inuu laba markhaati ayuu odhanaya inaan arrintaa xukumay ama markhaatiya aan dhegaystay dee gaadhsiiya buu odhanaya qaadigii wayustaxabu kitaabun fiihi weliba inuu qoraal ku sameeyo dee ayaa wanaagsan qoraal inuu ku sameeyo yadkuru fiihi qoraalkaa weliba wuxuu ku sheegayaa maa yatamayazu bihi lmaxkuumu calayhi ninkan wax lagu xukumay wuxuu ku soocan yahay yani waxyaalaha uu la gaarkay sifooyinkiisa nasabkiisa wixiisoo dhan ayuu sheegayaa kan maxkuumulow kan loo xukumay iyo kan lagu xukumay labadaba abtirsiintooda naanaysahooda reerkooda qabiiladiisa sifooyinkiisa si aanay mid kale isugu qaldamin waxaasoo dhan buu raacin wayaktimu dabeedna wuu shaambadayn wuu sii shaambadayn khatmigaana culamada qaarkood baa waxay ku sheegeen yani xidhid in gal lagu sameeyo la xidho iyo shaambadaba laysu raaxay iyo in la shaambadayn keliya wayashhadaani dabeed labadaa markhaati waxay ka marag noqon calayhi waxaa qaadiga ka soo fulay ama xukunka ama markhaati dhegaysiga inan kale hadduu diido hadduu diido ila waxa aniga layguma leh labadii nin baa odhanaya qaadiyow qaadigii hargeysaa shaygaas soo xukumay oo annaga ka markhaati ah wain qaala hadduu yidhaahdo haddaba fain qaala hadduu yidhaahdo wain qaala hadduu yidhaahdo fain qaala hadduu yidhahdo lasul musamaa fi lkitaabi anigu qaadiyow ninkan mabayhi la magacaabo sudiqa biyamiinihi baa loo rumay wa cala lmuddaciina bayinatun baa laga doonayay biana haadakani almaktuubu ismuhu wanasabu inuu yahay fain aqaama hadduu soo taago oo faqaalu dha lasul maxkuumu calayhi ma ihi lazimahu lxukmu ayaa ku laazimi in lam yakun hunaaka haddaanu halkaa jirin mushaarikun lahu fi lismi wasifaat mid la wadaagsan wain kaana hadduu yahayna uxdira waa la keeni fain ictarafa bilxaqi hadduu qirta tuuliba waa laga doonayo waturikal awalu kii horena waa laga tegi wailaa haddii kale bacatha wuxuu u diri ilalkaatibi kii soo qoray liyadluba si uga doono min ashhuudi markhaatiyada ziyaadati sifatin sifo dheeradoo tumayiz uu ka socda wayaktubuha haaniyan mar labaad buu soo qori wuxuu sheekhu leeyahay haddii marka masalan qaadigii uu markhaatigii u qoro ama qaadigii kale xaggaa u qoro labadii markhaatina uu raaciyo ninkii loo yeedhay la yidhahdo kaalaya dabeetana qaadigii xukunkii u yeedhiyo hadduu yidhaahdo qaadiyow lastu lmusamaa fi lkitaabi markhaatiyadan iyo qoraalkan iyo ninka la sheegay baan iguma ihi ayuu yidhi bal wuxubsada ninka hargeysa laga soo qoray iyo kay markhaatiyadani sheegayeen midnaba aniguma ihi buu sudiqa biyamiinihi waa la dhaarinoo waxaa la odhan ma wallahi baa inaanad ahayn maxaa yeele isagu nafdiisa ayuu ka warramayaa dee nafdiisina inaan waxba loo haysan baa asalho qofkaasi beri iska yahay wacala almuddacii bayina ninkii wax sheeganayeyna markhaati baa laga rabaa bianna haadaa kani almaktub ismu wanasabu inuu yahay kani kii magaciisa iyo nasabkiisaba lasoo qoray inuu yahay markhaati ukeen baa la odhan maxaa yeele asalku dee waa inaan magacan lagu aanu lahayn waxaa la leeyahay markaasi waa haddaan magacan caanaanu ku hayn haddii ninkan ummad oo dhamiba magacan iyo waxaanu taqaano ley waa isagii isna uu leeya ma ihi dee laga dhegaysan maysa haddaba hadduu yidhaahdo fa in aqaamahaa buu yidhi ninkii muduciga ahaa ayaa markhaatigii soo taagay in ninkani magacan la yidhaahdo waxaan la soo qoray inuu hal kitaaban lagu soo qoray ninkan mudacadiga inuu yahay ba ayuu ayuu markhaati usoo taagay faqaala dabeedna wuxuu yidhi ha markhaatigu sidanay sheegayaan dee waa wax jirtaa laakiin lasul maxkuumu calayhi anigu kii lagu xukumay mayhie dee nin kaloo magacan le baa jire e dee raadsada wuxuu leeyahay lazimahu lxukmu ninkaa xukunkaasi waa ku laazimaya maanta ka fakan maayo waa se goorma in lam yakun hunaaka mushaarikun oo fi lismi wasifaat haddii aanu jirin magacan iyo tilmaamahan mid la wadaagaa haddaanu jirin oo yidhaahdo aniga ma aha laga dhegaysan maayo waa la dul saari uun wain kaana haddaba haddii wain kaana hadduu yahay meesha mid kale oo xagga magaca iyo sifooyinkaba ay iskaga mid yihiin baa jira oo magaaladaa lafteeda jooga ilan waxaa dhi lam yakun hunaaka mushaariku lahu fi lism wasifaat waa lagu xukminaya haddaba mid ay isku magac iyo tilmaamba yihiin baa jooga uxdira kaa kalun baa loo warba lagu yeedha kaa kalena ee isku magaca iyo tilmaamaa yihiinba fa in ictarafa hadduu ka qirto yidhahdo ninkan waa ku qaldantayna waa aniga hadduu yidhaahdo waa aniga ninkan waa lagu qaldame fain ictarafa bilxaqi hadduu qirto tuuliba dee waxa la odhan iska keenun haddaba tuuliba waa laga dalbi waturikal awalu kii horena dee waa la iska sii daynoo qalad baa dhacay laakiin hadduu ninka mudicigaa lafdiisa ogolaado weeye hadduu yidhahdo qaadiyo waa been waxba kama jiraan anigu ninkaan haystaa waa ninkan kani waa tuug meeshan laga soo kaxaysoon shilina laga helayninoo doonayo ninkan inuu iga sii daayo hadduu yidhaahdo dee laga dhegaysan maayo ee waa waxaan leeyahy isagun baa la aqbalay oo ka mudduci muddacaley qasabi ma jire oo ninkan lagu qasbayaa kuu haysto ayuunbay dee daba socon wa ilaa haddii kale waxaanu idhi hadduu kii kale mushaarig aha loo yeedhay qirtaban waa qiran way aniga waxba laygumara buuri kii kalena waa kan yidhi ma yihi aniga kii kale la wadaagina ma yihi buu yidhi maxaa la yeeli bacata qaadigii halkaa wax loo qoray wuxuu u dirayaa ilalkaatibi qaadigii soo qoray buu ku celin qaadigii soo qoray buu qoraalkii kusoo celinaya liyatluba min ashuhuud wuxuu odhan waar wixii la kala garan waayo magacii cid waliba yeelatae liyatluba min ashuhuud isuu markhaatiyada uga doono ziyaadata sifatin tumayizhu dee sifo dheeraada markhaatiyadii kaga soo kordhi wixii aad soo sheegtay be qaar bay qaar baa lamid noqdae wax dheeraada soo sheeg baa la odhan oo markhaatiyadii dib intaad ugu noqoto wax dheeraada soo sheeg wayaktubha haaniyan mar labaad buu dabeedna soo qoraya waaye ma wax markhaatiyadii hargeysa joogay misaal ahaan wax dheeraada way garan waxaa anagu intaasumaan u naqaanaa dee baa la odhan dee waa la iska dayn markaa waxaa la odhan waa bal intuu dee soo baxayo waa tano kaa murugte iska sukuun baa la odhan inta mutacaley lagu helayana waa kana feeranta walow xadara hadduu soo xaadiro qaadi beledilkaayibi ka maqan beledkiisa qaadigeedii baa soo xaadi bibeledilxukmi buu yihi fashaafahahu afka ayuu uga sheegay bixukmihi fa fii imdaayihi xukunkaa fulintiisa idaa cada ilah wilaayadii markuu u noqdo khilaafu lqadaa'i bicilmihi baa ku sugan waxau sheekhu yidhi waxau sheekhu yidhi masalan waxaynu soo haynay masalo maala nin markaa halkan joogo oo hargeysa wax la sheeganayo ninki wuxuu sheegay ina cergaabo joogo mitaalkaasaynu soo qaadana oo wax laysu qorqorayay haddaba iyadoo caynkaasa ayuu qaadiga cergaabo mase hargeyse yimi way is arkeen oo intay markaa meel isku arkeen bu wuxuu ku yidhi war nin yahow arrinbaabaan kuu doonaya inaan kuu soo qore ee nin halkaa joogo oo hebel iyo hebel la yidhaha baa nin halkana wuxuu ku sugnaadeen dee markaad noqoto waxa uga qaad walow xadara qaadi beledilghaa'ibi ninkan maqanee wax lagu xukumay halka uu joogo qaadigeedii hadduu yimaado bibeledilxukmi meeshii wax lagu xukumayey buu yimi fashaafahahu dabeedna ninkii beledkan wax lagu xukumaya qaadigeediibaa bixukmihi wuxuu afka uga sheegay ee kii kale hada walow xadara qaadi beledilghaa'ibi beledilxukmi fashaafahahu bixukmihi xukunkiisi buu afka uga sheegay mushaafahadu dee waa la hadalkaa aan waa sida jirin fa fii imbaa'ihi inuu tegsiinayo fulinayo qaadigan loo sheegay markuu halkiisii ku noqdo ilaa caadda markuu ku noqdo ilaa wilaayatii meeshuu xukumayey khilaafu lqadaa'i bicilmihi baa ku sugan khilaafkii aynu kusoo marnay qaadigu cilmigiisa ma ku xukmin karaa ayaa masaladana ku jira waataynu soo nidhi qaadigu cilmigiisa wuxuu og ogaantiisa ma ku xukmin karaa adharku wuxuu ahaa muqaabil adharkuna wuxuu ahaa maya markaa arrinkaa hargeyse loogu soo sheegay markuu halkii ku noqdo adharku waxa weeye inuu xukmin karo muqaabil adharkuna waxa weeye aan xukmin karaynin waa saas walow naadaw hadduu dhawaaqo fii tarafay wilaayatihimaa wilaayadooda labadiisa daraf ayagoo ku sugan amdaahu wuu tegsiin halkana wuxuu sheekhu leeyahay dee degmooyinku xuduud bay kala leeyihiin degmooyinku xuduud bay kala leeyihiin masalan magaalo axad ahoo magaaladana wadaa dhex marta markaa midba midna qaybtaa koonfureed buu dee qaadi ka yahay oo wixii xaggaas koonfur ka xigay oo midna wa xaggan waqooyi ka xiga wadadaa yarna way kala badhaa dee labadiibaa midna dhinacan waddadii iska soo taagay xaggii xukumayay dhinaceedii kii kalena xaggan iska soo taagay hadalkiina way isla gaadhayaan warniyoo mid xaggaagaa ku jiraan wax ku soo xukumaye dee ka qaad hadalkiina way isla maqlayaan ayada taa wuxuu leeyahay amdaahu wuu fulinayaa walow naadaw hadduu u dhawaaqo keebaa dhawaaqay dee waxaa dhawaaqay kii beledkiisa wax lagu xukminayey ayaa wuxuu u dhawaaqay kii kale ee ninkuu beled xaggiisa ku maqnaa fii darafay wilaayatihima iyagoo labadoodii wilaayo daraftooda jooga mid waliba qaybta xukumaya dhinaceedii baanu joogaa labadoodiina hadalkii way isla gaadhayaan markaa kan xaadirkee wax sheeganaya qaadigii beledkeeda wuxuu ku yidhi isagoo wilaayadiisa darafteeda ku sugan ayuu ka maqan beledkiisa qaadigeedii oo daraftii wilaayadiisa isna ku sugan baa wuxuu yidhi warniyow hebelka beledkaaga joogaan waxaa ku xukumee ka qaad amdaahu kaa isaga wuu fulinayay maxayna markhaatigii iyo qoraalkiiba dee tanaa iyadu ka xeel dheer mar hadday iskalaba hadleenba dee tanaa kasii xeel dheer baa layidhi wain iktasara haddaba hadduu ku gaabsado calaa samaaci bayinatin markhaati maqalkii katab wuxuu qorayaa samictu bayinatan baan calaa fulaanin ku dhegaysa wayusamiiha alqaadina wuu magacaabay in lam yucadilha haddii aanu tacdiilin wailaa haddii kale fala saxu jawaazu tarki tasmiyati magacowgeeda waa laga tegaya walkitaabu qoraalka bilxukmi yamdii waa soconaya maca qurbi lmasaafati masaafada dhawaanteeda iyo fogaanteeda wa bisimaaci lbayinati laa yuqbalu cala saxiix lama aqbalaya ilaa fi masaafati qabuuli shahaadatin cala shahaada masaafadaas ayuunbaa lagu aqbali karaa wuxuu sheekhu yidhi ninkan qaadiga ahi ee wax soo qoraya haddaanu xukun gaadhin laakiin uu ku gaabsaday calaa samaaci bayina markhaati maqalkeed markhaati unbuu dhegaysta ninkani waxba muu xukmin kataba wuxuu qorayaa samictu bayinatan warniyo markhaati baan calaa fulaan ninkii hebel hebel la yidhaha markhaataan ku dhegaysta wayusamiiha alqaadi qaadiguna wuu magacaabayaa markhaati hebel hebela iyo hebel hebel ayaan markhaati ninkaa ku dhegaysta waa goorma in lam yucadilha haddii aanay cadaaladdoodii agtiisa ku sugnaanin oo isagu tacdiilinin weeye ayuu odhanayaa hebel hebel iyo hebel hebel oo ninkaa markhaati oo hebel wax ku furayaan dhegaystay buu leeyahy wailaa haddii kaleu tacdiiliyo intuu tasjeeyey nimankii cadaaladu soo baxeen falasaxu jawaazu tarki tasmiya magacowgeeda wuu ka tegayaa wuxuu odhanayaa un waxaan dhegaystay markhaati caadilo hoos sugan ayaa ninka hebel la yidhahda ku dhegaystay ilan waxa baxsi dambe iyo baadhi dambe looma baahnayn waxau sheekhu yidhi haddaba halkana masale kale inooga sheegayo wuxuu leeyahay qoraalka ama dee gaadhsiinta aan qoraalka lahaynin bilxukmi xugun la qore ama la gaadhsiiya yamdii maca qurbi lmasaafati wa bucdiha mar hadduu xugun yahay masaafada ninkani ku maqan yahay ama ha fogaata ama ha gaabnaate mar hadduu xugun yahay wuu fulayaa wa bisimaaci lbayina qoraalka isaga la qoraya markhaati dhegaysigeedu qaadi u ley markhaatigaasaan dhegaysanaa laa yuqbalu cala saxiixi lama aqbalayo ilaa fii masaafati qabuuli shahaadatin calaa shahaada masaafada markhaati markhaati laga aqbala mooyaane ashahaada calaa shahaada waxa weeye way inoo iman doontaa fasal dhan bay leedahay ashahaada calaa shahaada laba nin baa wax ka markhaati ah labadii markhaati laba markhaati oo kale sii markhaati gelinayaan baa masaladii ka markhaati kacaya marka waxaa la yidhaha ashahaada calaa shahaada baa la yidhaha markhaati bay kasii markhaati kacayaan marka masaafada la aqbalo in markhaati markhaati wax ka furi karo masaafada la aqbalo oo la yidhaha fawqa masaafati alcadwa masaafatu meel aan la iskaga soo hoyan karin masaafatu cadwa waxaa la yidhaha meesha ninka kalahaa uu ka ka soo noqon kara iyadoon gobolku dhicin masaafatu lcadwa baa la yidhaha waa intaa wixii ka badan intaa wixii ka badan ayaa la aqbalaa shahaada calaa shahaada markaa meeshan markhaatiga qaadiga laga aqbalayo markhaatigaasaan dhegaystay ee markhaatigaa wax ku xukun waa marka ay isu jiraan meesha intaan leeg in layskaga hoyanaynin haddayse ka dhowdahay dee waxaa la leeyahay dee ayagiiba ha yimaadaan ayagiiba qaadigan qoraalkiisa inay hawsiisan bay naga daayisay ayagiiba ha yimaadaan baa la leeyahay marka wuxuu leeyahay walkitaabu bilxukmi yamdi maca qurbi lmasaafat mar hadduu xugun yahay masaafo dhow iyo mid fogba waa la aqbalayaa wa bisimaaciilbayinatina laa yuqbalu cala saxiix lama aqbalayo ilaa fii masaafati qubuuli shahaadatin calaa shahaada masaafada markhaati markhaati lagu aqbalo mooyaane wallahu aclam fasl fi bayaani dacwa bicaynin haa'ibatin aw gayriha wa simaaci lbayinati walxukmi biha waxau kaga hadlayaa sheekhu fasalkan sheegashada cayn maqan marka la sheeganayo iyo kayrkeed baa sidii markhaatiga loo dhegaysanayay xukunkeedii iddacaa ida dacaa marka uu sheegto qofku caynan shay markuu sheegto cayna haa'ibatin haa'ibatan oo maqan ayuu sheegtay canilbeledi beledka ka maqan yu'manu ishtibaahuhaa oo laga aamin yahay inay wax kale ku qaldanto lidalika misaal ka caqaarin iyo wa cabdin iyo wa farasin macrufaatin oo la yaqaan weeye samica waa u maqlay qaadigaasi bayinatahu markhaatigiisa ayuu u dhegaysan waxakama bihaa waanu ku xukmin wa kataba ilaa qaadii beledilmaalina wuu qori liyusalimahu si ugu dhiibo lilmuddaci ka mudduciga si ugu dhiibo wayactamidu waxaan u cuskan fi lcaqaari shayga ama guurtada xuduudahu xadadyaalkiisa ayuu cuskanayaa waxau sheekhu yidhi haddii uu qofku sheeganayo qaadiyaaltii hadduu ka sheegto shay cayna ayuu sheegtay shay macnaa cayna ama shay muuqda ayuu sheegtay oo haa'ibatin cani lbaled shay cayna oo shay la arkaa oo laakiin markaa beledkaa ka maqan ama inta uu xukumo dhexdiisa haata ama ha ka baxsanaad shay cayna oo ka maqan beledka ayuu qofku sheeganayaa cayntaasina waa cayn yu'manu ishtibaahuha laga aamin yahay inay ku qaldanto wax kale waa laga aamin inay wax kale ku qaldanto masalan kacaqaarin waa dadulma guurtaa wa cabdin addoon wa farasin iyo faras gaadi waa wax looga aamin yahay inay wax kale ku qaldanto macruufaatin oo la yaqaano oo masalan caan ah ama wax kale oo lagu garanaya ayaa jirtaa samica qaadigaasi wuxuu dhegaysanayaa bayinatu markhaatigiisa qofka markhaatigiisa uu hayse ayuu dhegaysanayaa وحكم بها دبيدنا وكو حكمين مر هذه شيء شيء معروف هو إن wax kale ku qaldama aan laga yaabay inuu yahay intuu marxaatiga ninkaasi wato u dhageysto ayuu ku xukminayaa wakataba ila qaadi balad al-mali dabeedna wuxuu u qorayaa qaadiga beledka ay xooluhu yeelaan ama cayntani beledka ay joogto qaadigeeda ayuunbuu u qorayaa wuxuu u qorayaa dee xukunkan iyo arrinkan u gaadhay liyusalimahu shaygaa mudacaabihiga ah ee lagu dacwinayo si ugu dhibo lilmuddaci ninkaa muduciga ah ee sheegtay ee markhaatigana u soo taagay si uu ugu dhibo daraaddeed buu qori macnaha fulinteeda unbuu u qorayaa wayactamidu muducigu wuxuu u cuskanayaa في العقال في دعوة العقال شيء ما قرتها شيء شيء هذا أنا عنك الحدود دي حدث كيس أي شيء كذا وعسى كلا جار كذا وعسى كحي كذا وعسى كحي بورن أو أما لا يؤمنوا لجماعة من أها فلا ظهروا سمعوا البينة مرخاتية إلا دقيسان يوي ويبالغوا كحل إيران في الوصف ويذكروا القيمة تنو شيء وأنه لا يحكم بها حكم مايو بل يكتب حقرية إلى قاضي بلد المال بما كشهدت به أي مرخاتيات كعي فيأخذه مرخاته صغى شيء ويبعثه حوط إلى الكاتب قاضي صغري ليشهدوا على عينه سي عندي سوق مرخاتك عام ونظروا أنه يسلمه وحنودي ويا إلى المدعي كي مدعي إلى المدعي كي شيغني بكفيل ببدنه سوى له شيء كفارا يوم فإن شهدوا بعينه هذي كمرخاتي كعام كتب ببراءة الكفيل أي قرية وإلا هذيك فعلى المدعي مؤنة الرد أي الولي خلش في علم مؤنة الرد وعو شيخ يريد مركا شيئا مدعى به قال شيئا يويهي عين غايبة عن البلد بلدك كم قن لكن لا يؤمن لجماعة منها إن يكقل دنتو وحره wax kaloo lamida inay ku qaldanto masalan waa daabooyinka iyo waxyaalahaas weeyaan inay wax kale ku qaldanto wax asaa macruuf ku ah oo mashhuura maaha waxa laga sheegtay inay wax kale ku qaldanto fadal samaacu lbayina buu yidhi horta adar waxa weeye in markhaatigii la dhegaysanayo oo iyadoo maqan baa sifadeeda iyo tilmaamaheeda markhaatiga lagu weydiinayaa taaniga adarkoja wuxuu leeyahay sifooyinku way si eeg yihiin oo waxba markaas lagu dhegaysan maayo buu leeyahy dabeedna wayubaaliqu lmuddacii fi lwasfi ninkan mudducigae sheeganayana wuxuu ku xeel dheeraanayaa shaygaa inuu sifeeyo wayadkuru lqiima shaygii misliga aha weeye inta u suurtagalka wayadkuru lqiima shaygii mutaqawimkaana qiimihiisa ayuu sheegayaa marka uu saa ugu xeel dheeraado wa anahu aladhar waxaa kaloo weeye adhar markaa bayinada iyo markhaatigaa sifada ka markhaatikacaya uu dhegayso laa yaxkumu biha ku xukm xukmin maayo maxaa yeelay dee iyadoo laga baqanayo shaygii inuu shay kale ku qaldabo isla markaana laga jaahil noqdo xukunkeedu khatar weyn ayuu ku sugan yahay maxaa haddaba la samayn markaynu nidhi xukmin maayo maxaa la samaynaya wuxuu leeyahay bala yaktubu wuu qori ilaa qaadi beledilmaal beledkan shaygani uu joogo maalkan aan laga aaminahayn wax kale inuu ku qaldamo beledkiisa qaadigeeda ayuu qorayaa bimaa shahidat bihi markhaatigaasi wuxuu ka markhaati kacay ayuu u qorayaa wuxuu odhanayaa ninka hebel la yidhaha ayaa shaygaa caynkaa iyo caynkaasa sheegtay markhaatiyada caynkaa iyo caynkaa wuxuu furayna way u fureen saasuu usoo qorayaa fa yaakuduhu dabeetana wuu qaadi qaadigan loo soo qoray shaygan muddacaabihiga ah ee markhaatiga loo taagay ee loo soo qoray ayuu ka siibaya ninkii muddacaaleh ee gacantiisa marka uu ka helo sifadii muducigu uu ku sheegtay iyo sifooyinkii markhaatiyadu ay fureen marka uu shaygii ka helo ninkii wuu ka qaadi marka uu ka qaado xaguugan wayabcatuhu ila alkaatibi ila alqaadi alkaatibi qaadigii soo qoray ee markhaatiga dhegaystay ayuu u diri liyashhaduu si markhaatiyadu ay calaa cayni uga markhaati kacaan markii hore sifay ka markhaati kaceen marka shaygii la hor keeno in la yidhaha makan ma yahay kaa ka markhaati furaysa mikan maaha waladaru anahu yusalimhu lilmudaci waxaanu leeyahay sheeko adharna waxa weeye anahu qaadigaa loo qoray markhaatigaasi waxay fureen iyo arrinkaas yusalimhu lilmudaci wuxuu u dhiibayaa ninkii mudiciga ee sheeganayay ayuu shaygii usoo dhiibi intuu ku dhaariyey dabadeed maalkani kii markhaatiyadiisu ay qaadi hebel kaga afureen inuu yahay isagii baa loodhan qaad laakiin tasliimka id yudasi bikafilin bibadanihi cid baa kafaalo qaadanaysa ila waxaa dhici karta inu xoolaan ba iskala duso aanu qaadigi waxba toonab kula noqonayn inuu dugulaha iskala xulaa dhici kartaa markaasi ninkan mudacaaleyga wixiisu aanay u habaabin waa in ninkan muducigaa marka loo dhiibayo shaygan uu qaadigii u geynayo waa in kafiil uu jiraa marka culimada qaar baa yidhi jirkiisa waxba la kafaalo qaadan maayo qiimaha maalka masalan haddii xataa laga dhigo yani waa ku filan tahay waxaanu qaaday qiimihiisa xataa haddii laga dhigo haddaba wuxuu yidhi sheekhu intii qaadigii loo qoray uu shaygii soo dhiibay mudducigii usoo dhiibay markay markhaatiyadii markuu ninkii masalan soo qaaday mudducigaa shaygii u qaadigii marka hore markhaatiyada dhegaystay uu keeno fain shahiduu markhaatiyadii hadday ka markacaan bicaynihi shaygan cayntiisa hadday ka markacaan ay yidhaahdaan qaadiyow shayga aanu sifada kaga markhaati kacnay waa kan hadday yidhaahdaan dee wuxuu uxukminayaa mudduciga ayuu xukumaya una dhiibaya wa kataba waxaan usoo qorayaa qaadigii beledkan maalka ee ninkan kafaalada uhaystay bibara'ati lkafiil ninkii wax kafaashay inuu beri yahay ninkii ninkan kafaashay mudducigaa ee xaggaagaa joogay waa beri ogow buu leeyahay wa ilaa haddii kale markhaatiyadii cayntii waa fureen waxay dhahan annagu kaanu sheegaynay kan maaha ma garanayna bay dhaha shaygan facala almuddacii mu'anat raddi waxaa la odhanayaa ninkii mudduciga ahaa war qarashka shaygan lagu celinaye ila waxaan lahayn baad iska soo kaxaysatee qarashka lagu celinaye halkii laga soqoday lagu celinaya waa dhaxda munasbi radd mudacaabihiga iyo halkiisi in la geliy isagaa tacadusano isagaa laga rabaa aw ama haybatan cani lmajlisi majliska ayuunbay ka maqan tahay lalbaladi kama maqnaa umira waxaa la fari ama amara wuxuu faray biixbaari maa shay keenidii yumkinu ixbaaru ay suurtagaysa liyashhadu bicaynihi walaa tusmacu shahaadatun bisifatin na lama aqbalayo ee waidaa wajaba ixbaarun markuu waajiba faqaala idhaha laysa biyadii caynun bihadi sifati sudiqa biyamiinihi ayaa loogu rumayn uma lilmudaci dacwa lqiimati ayuu leeyahay faina kara hadduu dido facalafa lmudaci u dharto o aqaama bayinatan ama markhaati uu soo taago kullifa alixbaaru ayaa lagu kalifa xubis caleyh waana loo xidhi walaa yuطlaqu lana sii dayn maayo ilaa biixbaarin ow dacwaa talafin labadaas un baa lagu sii dayn karaa wuxuu sheekhu yidhi weli shaygii la sheeganayay ayaynu sii wadnaa ama waxaa la sheeganaya waxa weeye waa cayn haa'iba can ilmajlis meeshan wax lagu xukumaya halkan maxkamaddu maanay ole lal beledi laakiin beledka kama maqnaa magaalada dhexdeeda weeyaan laakiin halkan wax lagu xukumaya un baan lagu haynin umira waxaa la farayaa ninkaa khasmiga waxaa la faraya biixdaari maa yumkin waxay suurtagalka tahay ixdaaru soo xaadirintiisu ayaa la faray inuu soo xaadiriyo liyashhaduu bicaynihi si ay da uga markhaati kacaan wuxuu mar hadduu yahay wax lasoo qaadi karayo keen baa la odhan meesha masalan kaba soo qaadi wixii la keeni kari maayo waaba dhul dee qaadiga ayaa marka ama cid u diranaya ama isaga ayaa dul tegaya liyashhaduu bicaynihi si markhaatigu ay cayntiisa uga markhaati kacaan walaa tusmacu shahaadatu bisifa lana aqbali maayo markhaati sifo ka markhaati kacaya mar haddii cayntu ay beledka joogto shahaada bisifa lama aqbalayo walaa tuqbalu shahaadatu bisifa waxa weeye marka ay tahay haa'iba can ilmajlis lilbaled lama aqbalayo maxaa yeelay waxaa dee loo aqbalayay marka ay maqan tahay beledka ka maqan tahay dee dan baa jirtay iyo baahi fara badan baa keenideeda ku jirtay markaa imanka dee meeshii hala keena shaygi wey haddaba wuxuu sheekhu uhi waidaa wajaba ixbaarun marka uu waajibo shaygii laysku haystay waa keenidiisa ayaa waajibtay oo masalan dee qofkan ku waajibtay inuu keeno faqaala dabeedna ninkii muddo caleyabaa masalan markhaatiyaa ku furay dee ken baa la yidhi markaa majliskii faqaala wuxu uhi laysa biyadihi caynun bi hadi sifa anigu sifadaa iyo tilmaanta ay markhaatiyadaasi fureen cayn le anigu ma hayo buuri sidiqa biyamiinihi dhaartiisa ee loogu rumayno waxaa la odhan ku dhaaro maxaa ila asalku waa inaanu shaygaa haynin weeye uma intuu dabeeta dhaarto dabadeed lilmuddaci mudducigii wuxuu leeyahy dacwa alqiima inuu qiimahi sheegto oo waxaaba laga yaabaa shaygii dee inuu dhintaye si aan loo dhaar dusmaynin anigu ma hayadaas dee shaygiiba beri hore inuu dhintay baaba dhici kare inuu qiimo sheegto ayuu leeyahay haddaba wuxau sheeku leeyahay fa ina kala ninkii muddacaa calayhiga ahaa hadduu dhaartii diido markii qiimaha loo sheegtay oo faxalafa almuddaci ninkii wax sheeganaya baa dhaartay ama ma inkirinaa aqaama muddaci baa bayinatan markhaati keenay oo ma hayo cayntaa markuu yidhi ee lagu dhaariyey ayuu markhaati usoo taagay inuu shay noocaasa hayo ayuu markhaati usoo taagay kullifa alixdaar waxaa lagu kalifayaa inuu soo xaadiriyo oo shayga muddacaabihiga uu meesha keeno si ay markhaatiya dee cayntiisa uga markhaati kacaan haddaba hadduu iska diido wux cudurdaar aanu karin xubisi caleyh ee keeniddaasaa loo xidhayaa keenidaas maxaa yeelay wuxuu iska diiday xaq waajib ku ah walaa yutlaqu lana sii dayn maayo xargaa laga sii dayn maayo ilaa biixdaarin inuu dee soo xaadiriyo shaygii mudacaabigu meesha keeno ow dacwaad telefon ama inuu dhaarasho sheego dhimashadan leeg u dacwaad telefon ama inu idhao way dhimato iyo inuu idhao waa taa mooyaane xaqiga wax kale lagaga sii dayn maayo walow way dhimataydaasi yacni dee hadalkii hore munaaqibba ha ku ahaatee haddana waa laga dhagaysano daruura ayaa meesha jira walow shaka hadduu shakiyo almuddaci ninkii wax sheeganaya hal talifat ilcaynu inay dhimatay oo fayadaci qiimatan u sheegto am laa inaanay dhimanin oo fayadaciha u sheegto oo faqaala u yidhahda qasaba minii kadaa buu iga dhacay ee fain baqiya hadduu hayo oo baaqiyo lazimahu waxa waajib ku horadu inuu soo celiyo wa ilaa haddii kale faqiimatu sumicat dacwaahu dacwadiisa waa la maqli wa qiila waxa laa la maqli maayo bala yabdaciha wuu sheegan wayuxalifu wuu ku dhaarsan uma yabdaci lqiimata buu sheegan wayajriyaani labadan qowl waxay ku dureerayaan fii man qofka dafaca sawban mare u dhiibay lidallaalin dee ninkaa dilaalka liyabiicahu si u iibiyo fajaxadahu dabeetna ninkii uu ku dafiro wa shaka dabeedna uu ka shakiyay hal baacahu inuu iibiyey fayadluba samana lacagtii uu doono ama slafahu inuu dilay oo faqiimatahu uu doono am huwa isagu baaqin inuu yahayo fayadlubahu uu ka doono waxau sheekhu yidhi haddii uu ninka mudducigaahi uu ka shakiyo nin baa masala wax ka dhacay markaasee wuxuu kala garan waayey dee wixii cayntii inay dhimatay oo hadday cayntii dhimatay dee imka muxuu sheeganayay qiimaheedii ama inaanay dhiman ay joogto oo dee fayadaciyaha caynteedii uu sheegto dabeedna dacwadii baa wuxuu ku yidhi nin xariifa buu ahaayo kasaba mini ninka hebel la yidhaha kadaa waxaasu iga dhac neef geelu iga dhac fain baqiya neefkii geelaha hadduu hayo lazimahu raddu waxa waajibku aynugu soo celiyo wa ilaa haddii kale oo neefkii aanu noolay inuu dhintana faqiimato qiimihiisii ayaa dee waajib ku ah sumica dacwaahu ninkaa dacwadiisaa waa la maqlaya iyadoo xataa taradudu ku jiro oo aan dacwadii aanu jasminin oo taradudkaasi jiro markaas waa la aqbaliyo waana dhegeysan dacwadiisa ninkii haddaba hadduu qirto oo idhahdo waan haya ama way dhimatay dee kolba kuu qirtuubaa loo raacay hadduu inkiro dee wuxuu ku dhaaran inaanay waajib ku ahayn cayntii inuu celiyo iyo bedelkeedii toona haddii masalan uu dhaartii diidana muxuu kii kale ku dhaaran taradudkaasu ku dhaaranaya baa lai taa dacwadiisu ayaa darteedu ku dhaaranaya haddaba wuxuu sheekhu yidhi qiil baa wuxuu leeyahay la dacwadiisaasi mar hadday mutara dacwadda waxaa loo shardiyaa bule in la jesmi waxaasaan sheeganaya qofkii markuu hadla waxa la war maxaad sheeganaysaa markaa waynu ama qiimo sheegtaa bu leey ama cayn sheegtaa bal yadacihaa cayntii buu sheegan caynta markuu sheegto wayuxalifu u ku dhaarsan inaanu caynta haynin uma intuu ku dhahda yadaci lqiima haddana marka cayntaasi uu ka dhaarto haddana qiimaheeda ha usoo dhigto dha qaadabi ga kicin qiimaheedin waan sheeganayaa wayajriyaani labadan qowl waxay ku dureerayaan haddaba biman dafaca sababa ninka marow dhibay lidalaali kuwaa dee dilaaliinta ayuu marow dhiibay liyabiicahu si uu iibiyo ninkii sii marada yahay bu wuxu wareedhe maradaydiisii fajaxada waa diiday dabeed maraba maadaa idiibtay buui washaka ninkii dabeedna marada lahaaba wuxuu ka shakiyey hal baacahu inuu iibiyey wartalo bahashi miyuu faasacaynkaa ku dhacdo fa yadluba sama oo lacagta dabeedna aad ka lacagtii baad weydiisaa ama slafahu faqiimatu mise shaygii wuu dilayba oo qiimihiisa ayaad ka dalabtaa am huwa baaqin fayadlubu mise shaygii baabu hayaayo xataa shaygayga isii taas ayuu ka shakiyey markaa labadan qowlun baa meesha ku jira oo qowlka hore wuxuu leeyahay ninkii wuxuu ku dacwinaya o odhanaya waxa ninkaa aan ku leeyahay on ka doonaya maradaydi inuu isoo celiyo ama lacagtiisii inuu isoo celiyo hadduu dilay hadduu iibiye qiimihiisii inuu isoo celiyo hadduu dilay saasuu odhan ninkana wuxuu ku dhaaran markaa inaanay waajib ahayn inuu u dhiibo maradii lacagtiisa iyo qiimihiisa toona taanigu wuxuu leeyahay qowlkaa qiilku wuxuu leeyahay maya wuxuu sheeganaya marka hore caynta dhaarteedu markay dhacdo haddana wuxuu odhan lacagtii baan sheeganaya lacagtu markay haddana dhacdo dhaarteedu qiimaha ayuu sheegan dabeedna waxaytu meesha awjabna aan waajibna alixbaara soo xaadira وثبت للمدعي وسناده استقرت مؤنته على المدعى عليه بفصل وإلا هذيك الفهية يوم مؤنة الردبة على المدعي انك مدعي قابا يقول كي صحاب وعو شيخ يريد مركا يواجب نوم شيء إلا صح حاضر اليوم لأنك ما غنابا مجد أيها مركا واحد يواجبني نكي مدعى عليه قال إحضار شيء مدعى به قال كان كيف بقى لإجمال dabeedna wuu soo xaadiriyey fahabata lilmuddici ninkii mudiciga ahaa ee sheeganaya baa usugnaatay istaqarad mu'natuhu qarashkii lagu keenay meeshaas ixdaarkaa qarashkii ku baxay cala lmudaca aleyh ninkii mudaca aleygaa baa lagu leeyay way isagaa tacadi sameeyo ninka wixiisii dee xayluulo kaga sameeyey wa ilaa haddii kaloo ninka mudici mudiciga aanay usugnaanin fahiya mu'anada ixdaarka qarashkii lagu keenay wa mu'natu raddi iyo qarashka lagu celinayo halkeedii lagu celinayo cala lmuddici ninka mudicigaabay ahaatay guudkiisa oo dee isagaa waxaan kalifay oo waxaanu shaqo kulahayn in loo soo qaado isagaa dee baxarkan galay faslun fii daabiti lgaa'ibi almaxkuumi calayh wa bayaani kaybatihi almushtaridati fi lxukmi calayhi wama yudkiru macahu halkan wuxuu inoo sheegayaa sheekhu bal ninkan maqan ee wax lagu xukminayo waa ka intee jira algaa'ibu ka maqan aladi kaasoo tusmacu lbayinatu markhaatiga lagu dhagaysan oo wayaxkumu calayhi uu ku xukmin man weeye bimasaafatin baciidatin ku sugan wahiya masaafadati allatii tawayaan laa yarjicu minha aanu kasoo noqonin mubakirun midka lahay ilaa mawdicihi meeshiisii laylan habeen aanu imanaynin waqiilahu calayhi masaafatu qasdin wey wamanka biqariibatin ku sugan meel dhow ka xaadirin buu lamid yahy oo kalaa tusmacu bayinatu markhaatigiisa la dhagaysan maayo ويحكم ولا يحكم لنا حكم ما يبي غير حضوره سوى أنشوي إلا لتواريث أو إسقريب أو تعززها ما يسوى أول شيء تمويان ولا ظهر جواز القضاء على غير له حكم وهي في قصاص يو حد قذف ومنع في حد لله تعالى إن الله قريوي وعشاء غيري قفك مقام الذي تسمع البينة يا مرخاتي الله حكم مرخاتي وحكم فريلا لجنسان ويحكم عليه أما ويحكم عليه قاضينا وكحق مثل مخاتي وكفري من وامد بمسافة بعيدة من فوق تنوي مسافة فوق تنوي فيها وهي التي لا يرجع منها مبكر إلى موضعه ليلا وحولي ميشا فوق وحولي وميشا منك وكح لها أنكسر نقول عن عدو سوكيده adceedda oo soo jeeda meeshanu ka soo noqonay wey macnahana iyadati waa masaafada laa yarjuc minha aanu ka soo noqonaynin minha aanu ka soo noqonaynin mubakirun midka lahay midka lahay ayaan ka soo noqonaynin ilaa mawdicii meeshuu ka tegey laylan habeen macnaha ninku markuu amasa hargeysa oo kale ka tago meeshii qaadiga iyo xuu ka dhacayeyna intuu kallaha aroor hore kaco oo dabeedna meeshii xugu ka dhacayo uu tago aanu ka soo gaaraynin habeenka kahor inka laylanka waxaa looga jeedaa dee waa bilowga habeenka waa meesha aanu soo gaaraynin ninkii kallahay ee halkaa ka kallahay markuu ka